waa hagaag waxaa hadda aan siinaya daroor daroor bismi illaahi raxmaan iraxiim horta waa salaamahayaa axmed rashiid sheekh cabdullaahi aada iyo aad baan usoo dhaweynaya waana salaamayaa hawlwadeenka anigu laba su-aalood baan weydiinayaa insha allahu tacaala number one su-aasheeda koowaad waxa weeye laba sano intii ah war hoosaadka waxaynu ogeyn in xoogaa wadahadal dhutinhayaa uu jiray oo ah ururka iyo dawladdaas hadda laga sharqabinayo etoobiya inuu u dhexeeyo oo marna uu ka dhacay nairobi haddaana khaldanayn muddo laba sana yaan arrimahaas maqmaqalahayay meeluu ku dambeeyey inuu isa soo taray inuu weli xaniban yahay inuu jiri doono iyo inuu iskaba baaba-ay ma kala sixi karo su-aasheedu waa taas midda koowaad midda labaad waxa weeye haddii waxaad haddaa aan kaa maqlahayay adigoo leh ciidamadii oo kililka yaa waxaa la geeyey meel waddada dheer baa lagu taxay baa tidhi arrintaas waxaanu arkaynaa in dadka maaragtay kale oo hadda la saaxiibteen ilaa cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkaaye inay ku arkaanba oo soomaalidii baa lagugu dhuftay inay is yidhaahdaan oo dadkaagii inay laayaan ma ka wacyi geliseen oo ma tidhaahdeen war haddee dadkaasu annaga dad noo shaqaynhaya maahana dadkanaga hanaloo ammaangeliyo ma tidhaahdeen hawl wadeen arrintaasna waa ku weydiinayaa ku soco
waa laba su-aalood midda koowaad e b r d f wadahadal baanu lahayn iyaguna waxay ku qanacsanaayeen ma ahayna wadahadalka waxaa dabada ka riixahayay reer galbeedka siba dowladda ingiriiska iyo european unionka ayaa dabada ka riixahayay oo kharash garaynayay e b r d f na waxaa lagu cadaadinayay maadaama intaas oo sannadood dagaal uu meeshan ka socday waxaad qaboojiseen iyo waxaad cudud aad ku soo meelmariseenna aynay jirin waa inaad wuxuun wada hadalahoo aad wax ogolaataan oo dadkan aad la hadashaan marka way ku khasbameen inkastoo ay wada hadallada ay kolba weji u yeelayeen oo marbay odayaal soo direen oo marbay yidhahdeen gudahaan wadahadalka samaynayna marba waxbay samaynayeen laakiin aakhirkii sidii reer galbeedku ay ku riixahayeen wada hadallo caalami oo international baa nairobi ka furmay oo commission la yaqaano oo xafiis lihi uu furay wadahadalkii markaas ninkii males ahaa isagu go-aan buu lahaa waxbuu uga jeeday laakiin intuu dhintay wadahadalkii dib ugu dhacay waxoogaa e b r d f dhibaatadan waxa weeyaan soomaalida waxay tidhahdaa laban biyo hoostood iska aragtay iyagaa iska kaa og e b r d f wadahadalkan daacad kama aynan ahayn laakiin dan baa ku kalifaysay xataa in hadda jigjiga nimanka u joogaya ay yidhaahdaan hadday amxaare iyo oroma yimaadaan waanu xadkanaga waanu soo xidhanaynaa waa arrin sax ah oo principally annaguba aanu jecel lahay inay saa wax u dhacaan iyo si lamida laakiin iyagu daacad kama ahe ee marka ay iyagan ku guwaabinayaan inay sidaa u hadlaan horta aan idhaahdo sidaa inay u hadlaan wax iyaga ka yimid kililka ma ahayn aan nimanka jijiga jooga ee waxay ahayd wax kuwii mas-uulka ka ahaayee tigreega ahaa ay u yeedhiyeen sababtay ugu yeedhinayeenna waxa weeyaan waxa lama huraanka ahee soo socda inay qodax isu sii dhigaan oo yidhahdaan idinkuba kusii dhawaaqa qodaxna ma noqonayso hadday kusii dhawaaqaan waa sax saan u maaraynayno iyo saanu u wada soconayno soomaali iyadaa istaqaana iyadaana iyadaana danaheeda taqaana e b r d f marka wadahadalkii mar walba ma uusan dhammaanin shatal buu ku jiraa laakiin daacad kama ayna ahayn mar walba waxay u dhigaysay caqabad uusan ku soconin hadda markay ay khalkhashay oo is aragtay inayna arrinteedu fiicnayna wixii ay oan laf naga ragtayba waxaanu ogol lahay nimanka maamulka haysta iyo waxyaala lamidaba kasoo yeedhayo oo ay qolyihiina wada hadinaya ay ku yidhaahdeen hadda laakiin iyadii wada hadal dee waanigii idiin sheegay xataa wasiirkeedii arrimaha dibadda uu jineebo shaqo ka doontay uu rabo hu inuu ka noqdo mas-uul iyo ama boos uu ka helo arrimahaasa iska jiro oo hadda maamul uman oo lala hadlaana ma jirto arrintuna arrin ciidan bay noqotay marshallow baa lagu soo rogay ra-iisul wasaaruhu xataa waxba kama go-aan markii arrimihii la weydiiyena waanu waanu soo diyaar garoobeynaa waxbaanu dhamaystiraynaa wadahadalkii waanu imanaynaa bay leeyihiin shatalku weli wuu socdaa annagana way noo yimaadaan iyagana waa loo tagaa anagu laakiin rajo badanba kama qabno oo markii ay macno lahaayeen eaanu anagu kaana tabardarayn aanu rabnayna inuu wax anagu uu yimaado cadaalad oo wadahadal ku dhammaadaba haddii ay wadahadalkii macno iyo midho uu yeelan waayey hadda oo ay sii socdaan oo sidii tuug waxada haya ama wax bililaqaysan haya ay adhisabaabo iyo magaalooyinkii waaweynaa ay alaabadoodii daldalanayaan oo ay maqaale iyo meelo usii gurayaan dee wadahadal inuusan macnale aynan hadda soo wadin way iska muuqataa marka cidaanu wadahadli aanu si toosa aan uga sii taxadirayno aynu doonayno inayna iyagu waxba annaga noo yeedhinina aanu xeedhada salkeeda isla taabanno waa qolyaha soo socda hadda e b r d f wax wada hadalahoo macnalahoo ku dhiman ma jiro arrinta liu booliska dekanada ay gelayaan waa arrin runtii soomaaliya oo dhan u taalla waana dabab waana dababka la shidahayo mana aha wax liu booliska keliyata haddaad la socoto jabuuti iyo somaliland iyo puntland inta aan xusuusto iyo jigjiga intaba waa laga raray qowmiyadda oromada waana lagu dhibaateeyey dadkiina waa la waa la qixiyey dadka oromada ahee la qixiyey e b r d f markay jijigi iyo meelaha tagaan ama ay dir dhaba tagaan inta kharash la siiyaa la yidhahdaa soomaali baa idin soo caydhiso oo idin soo laysay ordo reerihiinii taga iyadaan amarka bixisay in lasoo qixiyo oo lasoo kaxeeyo marka oromaduna wixii soomaali arkaan inay manjo madaxa kala dhacaan waa wax dhacay wayna cuqdadaana way qaadeen taasi waa wax shicibka uu qaaday ee siyaasiyiinta oromadu way bisil yihiin oo arrintaa way la wada socdaan oo isku si baanu u wada ognahay oo isku si baanu uga sheekaysanaa inayna arrintaasi arrin etoobiya ay samaynayso oo dab ay shidaysa ay tahayna aqoon-yahamiintooda iyo siyaasiyiintooda arrintaa way ku baraarugsan yihiin ha yeeshee dee kulley waxyaala badan oo dhibihii wuunu dhici doonaa oo dadka soomaalidii dhibka ay geysanayaan waa dhib ay soomaali geysanayso ama liu boolis ha ahaado ama hargeysi iyo garoowi iyo jigjiga dadka ha laga soo raafo oo dhibaataha loogu geysto oromada